Ololahan oo lagu furiya degmada Gaalkacyo usoona sigaaree lagu shaqeeyo doono gudaha suuga sidoo kalena la kabaneeyo doono wadooyinka xiranga iyo dayactirka goobo danta guud ee ganacsiyada qolwadeenada ku howlanga shaqadun iyo wacyigelin iyo digniina aan sameeyan ahaanoo kumid ee bulshada degan goobo la kabanaya iyo wadooyinka iyo sidoo kale dadka ganacsada waa goobo munaasabka aan hayna waxaana kumid ee ganacsatada suuqa gaalkacyo iyo hadhawaayeen ololagun iyo ona maamulka ku dalbadeena iyo kalo shaqeeyana sidii on heli lahaayeen goobo qashinka sida gaaree lankashubawa iyo wadooyinka la baleeriya suuqla-aan ma jidha dadkaa suuqla-aan meeshii qoraxdii baan dhoomannahay ridihii oo dhanna way xiray waxaa keenaya in meesha laisku laisku muujiyo qof walba risiq rabbi u qoray meeshu imaana ko qof walba kor uu ka fiirsanaya hal noo sameeya marka waa inu ku taageeranahay inta qaadaan ya oo wuxuu dhan noo bannaysaan waxa weeye idinku amarkiina ruux walba ku dejiya wajahalahana furoo naga qaado hadda waxaa weeye dadka gadaal annaga naga jira waxa weeye waxay sameeyaan dhul gacantay wax ku soo qaadaan soo baabuurtu isama goosteen oo isuma madheen waxa weeye meel walba waa xilan tahay meel walba waa la xidhay idinku waa- waxaa weeye horey baad degantihiin oo dhibyaro baad qabtaan bay leeyihin waa ka xunay walaalaha iyo in waddadu ka xidhan tahay waxaan deganahay xero dayax een, meeshaasaa layga calaamadiyey balbalada een, waddaa la furayaabaa la yidhi wadda haddii la furayo wax naloo qabanayana diyaar baanu nahay waa soo dhowaynaynaa balbaladaydan hadallaan waa furaya ka wadooyinka degan qof walba waddada asagaa u baahan qof aan u baahnayni ma jiro qofkii waddada degani waxa weeye qofkii dani hayso oo aan boos kala lahayn dowladda boos ha siiso dowladda boos ha weydiiso dowladda iyay dadkeeda cidla dhigi qofkaan boos lahayn boos ha siiso qofkii boos lehna booskiisa ha tago annaga wadda qaloocanna rabna wadda dirika haddii la bixinayo nidaamsan waxa weeye dowladda waa la shaqaynaynaa waa soo dhowaynaynaa waa dowladdayadii waa dadkayagii dadkii waddanka u dhashay oo loogu yimid oo joogay oo ku dhashay oo intaa kusoo leekaaday baana waddada waxay keenaysaa isu socodka gaadiidka dadka islaamka ah oo xaniban oo dhabarka wax ku soo qaadayo gadaashayada degan bilicda suuqa wax walbay kordhinaysaa hadda waxaa weeye dadka gadaal annaga naga jira waa la rabaa ee, golaha deegaanka iyo dowladdu inay horumarinta dalka iyo dadka ka shaqayso waxaa intaa weheliya dowladdu markay saddex bilood joogtabay mar waxay la timaadaa wacyigelin dadkii qaybahoolashii bay degan tahay oo bakti ku tahay qolana laamigii bay ordaysaa oo wax ka raadinaysaa haddii sida la yeelo een, dadka hoolasha lagu celiyo oo dadku dadweynuhu waa ugu imaan lahaayeen qof walba meeshuu degan yahay laakiin laba bilood markii wacyigelin la siiya markii laga tago dee hooyada la dhacdhacaysaa yaanyadu ku qallalayso oo qofkii yaanyada keensada yaanyadii qudaar lacagteedii ka rabo oo iskuulka iyo dugsiga ilmaha saaka iyo dabshidashadii laga rabo dee waxay ku ordaysaa meeshay isleedahay maanta ilmahaagaa dabka uga shidi karta waxaa la rabaa wacyigelinta in la badiyo dowladdu dadweynaha u sheegto hoolalka inay qudaarta ka doontaan dadka eh, hoolashale inay hoolasha degaan sidaa in loo wada shaqeeyaa la rabaa waxaa intaa weeliya me- meelahan aad mar walba aragtaan markii gabdhihii hoolashay fadhiisteen oo wax lagaga garan waayo